guddiga degmada guddida xaafada degmada xaafuun guddigan waxaa la asaasay labada kun iyo saddex iyo tobankii shaqada ugu weyn waa waa isbitaalka iyo hadda say u socoto shaqadu intaanu xilka haynay waxaanu qabanay waxaanu soo gelinay isbitaalka koronta lacaga oo xilliga aanu anagu bilownay koronta kama jirin isbitaalka saa ogtaada biyaanu ku shubnay solar system baan u dacwoonay oo ilaahay maadis waa la keenay albaabka hore baanu gelinay annaga oo lacagka ururinay iyo ganacsatada iyo kulliba marka albaabka hore gooni bay u tahay biga khasiqaas u geliyey marka teeda kale waxaanu ku darnay bal magaaladii maadaama aan guddi xaafaan nahay magaaladii bal sifeedhowka u wanaagsan oo waxaan samaynay qashin ururin oo qashinka ururinay ilaa shalay ilaa maanta kulliba marka meelaan u cayibnay meelihii hore waa ka wareejinay meelihii sida haddaan kuu xuso iskuulka saldhiga meesha caafimaadka kulli waa ka wacinay meel kale baan u wacinay meel kale waa ka wareejinay meesha guriga hooyooyinka iyo maclamada qur-aanka iyo meel masaajid kulliba marka walaal maxaan hawsha waa wadnay ilaa iyo ilaa iyo shalay ilaa maanta ku hadlayo kulliba waa wadnaa teeda kale waxaan u samaynay borar baan samaynay borar ay ku qoran yihiin in halkaa loo wareejiyey meelihii qashinka xaggaa loo waciyay walaal ma garan waa gartay marka intaanan guda gelin bal ololihiina aad nadaafadda ololihiina la xiriir nadaafadda ee aad ka wadaan magaalada guddigan yaa aas-aasay ma dawladda hoostaga amase guddi waxa weeye dadka bulshada deegaanka ay iska dhex doorteen oo ay is-aasteen oo sidaas ugu shaqeeya deegaanka aad baa umadsantay ameeladan walaal guddigan waa guddi ay doorteen bulshada degmada xaafuun maadaama isu tageen oo cid bal u matashaa isbitaalka kawarhayntiisa iyo hansiataal iyo wixii ka dhawaa isbitaalkii ay say u ogaadaan guddiga kani waa guddi ka yimi dadka deegaanka waa waxay kamid yihiin odayaal waa nabadoonaa kamid ah culimaa ku jida gaastaa ku jida marka waa guddi isku dhafan oo wakiilka bulshada ku nool degmada xaafuun kadibna xukuumadda degmada xaafuun guddoomiyaha ay kulli og yihiin iyo maamulka caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka kulliba aad waxaan ugu mahadcelinayaa waxaa gacan siiya guddiga hay-adda seef seef jidareen waa hay-adda keliya caawisa caafimaadka xaafuun iyo dadka caamka ku nool haddeer haddaan kuu soo qaato isbitaalka waxaa daawada keena seef jundaren waxaa shaqaalaha bashaar siiya waa seef waxaa guddiga xataa mara tababar siiya oo waa seef marka hay-adii kalena uma hayno seef shaqaalaheeda hadda uma celinaynaa boosaaso iyo qare kulliba marka waa ilmahaan hay-adii kalena uma hayno buntland hayadda umaasan ka hogasa ogtahay weli anagu hay-ad kale oo cid ka socota
waa gartay waa gartay marka waxaad ii sheegtaa bal ololaha nadaafadda ah ee xageed ka fuliseen maxaase looga gol leeyahay ololaha aad ku hagaajinaysaan nadaafadda deegaanka walaal waxaa looga gol leeyahay maadaama ay soo socdaan xilli roobaab oo roobka dhow yahay xilli lagu jiro bal inaysan shuban dilaacin iyo shambiyood xanuun iman meel bal dadkii in la wacyigeliyo lasoo baxo oo bal meeshii qashinkii magaalada dee qashinka loo nadiifiyo waa ogtahay de magaalo qashin yaal waa magaalo cuduryaal magaalo qashin olaana waa magaalo caafimaad caafimaad qabta marka ogtaa darteed baanu isu yeernay dadkii kala duwanaaha oo bulshada hadday culumahaato hadday odayaha kulliba waa marka hore waxaan samaynay wacyigelin guud baan samaynay kadibna dee dadkii aanu soo baxay oo dadka gacan naga siiyey inkastaanu haysan qalabkii badnaa lagu shaqagelayay sida fargeetooyin gaari gacmadiisa wixii oo dhan ma haysano isla teeda kale waxaan ka dhigan haami qashinka male oo haddeer waxaan qornay godad baan qornay godadkiina dee mar haddu buuxsamanba hadhow wareerka marka haamahaana waa codsan lahay eedaha ku codinay haamahaas ay ay hay-aduhu noo yimaadaan eedaha ay naga taageeraan xagga haamaha waa gartay marka ogtahay waxa ka jira eedo qashinka qaabilsan oo baluba ku qaadaan laakiin anagu malihin haamana malihin waalmaha ma garan waa ku gartay marka magaalada oo dhan miyaad ka samayseen ololahan mase qayb kamida magaalada oo qaybti kale waa idiin dhiman tahay walaal ilaa iyo shalay maanta laba xafadood baan ka samayna laba xafadood baan noo arag xaafadaha waa kala qaybina marka ololahakan waa olala soco insha allahu tacaala inta aan ka dhamaystirayno waa ololaha sii wadno maalmahan marka haddeer laba gooda ka samaynay meesha xafuun ee laga soo galo oo isbitaalka iyo meesha iskuul ku yaala iyo wasaaradda amniga kulliba intaasoo dhan baan ka shaqeynay xag kalena waa qayb kale oo guriga hooyooyinka iyo martida degaan iyo qur-aanka iyo saa kasii jeeda marka laba goobood baan waa ka shaqeynay ilaa shan ilaa maanta waa ma gala waa gartay dhinaca kale bal waxaad ka warantaa xaaladda deegaanka xaafuun dhinaca amniga ee dhinaca ganacsiga magaalada ee waxaan la soconnaa in magaalada ay tahay magaalo xeeb ah oo dad kalluumaysataa noloshooda ay ku tiirsan tahay bal xaaladaasna iyadna warbixin naga sii amniladan aad umasada waa maxaan xagga amniga magaalo dee waa magaalo amniga ee aad bay amniga u sarreeya waxaa jooga ciidankii ee puntland d m b f c ama saaris hoonta ku sugan ciidankii booliska jooga ee shaqaalihii dowladda puntland oo wasaaradka umaysahato ama wasaaradda maaliyahaas kulliba ka howlgalaan inkastoo lagu jeedo xilli jiyaal oo abaari jiraan oo mee abaarihii xoolihii ay kulli dadku qaylinayaan oo dadkasoo joogaan oo abaar xuna ka jirto dadkoo dhan isla yihiin hase aatee hadeer amni xumo kama jiro xaafuun saa ogtaa xilligii waxaa lagu jira kalluumaysiga hadda waxaa jira doonyo badan oo shaqeeya inkastoo badi xaalis gido oo dadku waxay ka cabanayaan kalluumaysiga kalluumaysiga yaraaday waxaa ku jira badda walaal macaan doonyo badan oo jifjif ah ama ciidan ahaato ama yeman ahaato oo doon shicdiraha usoo gelaya badi oo ka jiriifanaya walaal macaan taasi adib bay nagu noqoto in badan baan saxaafadda ay ka hadleen odayaal iyo waxgarad iyo dadka kalluumaysatada weliba maaragay cid badiga usoo jeeda waxaan u malanayaa waxaa u mashquulsan yahay hawlo kale puntlandna waxay ka heshaa dakliga badan saa og tahay waa badda iyo xoolaha magara marka xoolihiin hadday abaan u timi badina col soo galay marka innaga waxaa u malanaya de waa aad bay uma saameynaysaa maalmaha dadkuna waa asxaabu bad inta badan dee xeeb waa dareemaysaa dadku waxay ka shaqeeyaan mawaa kalluunka kalluunkana waa waxaa waxaa galaa jariif oo aad u baahan waxaa arkaysaa habeenkiiba inuu wifi ku qabanayo meel dhow uu ka jeeqaysa ma garad aadaa umahadsantaha walaal adigaa mudan anilada ay